galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
dhegeystayaal waa galab jimcaha bisha sebtembarna waa afar iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali dotcom idaacaddana waxaa galabta wadajirina kuu soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan xaashi cudi anigu waa ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno muranka siyaasadeed ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo khilaafka uu ka dhex dhaliyey galmudug shalay kismaayu aaday casoo nagala tashan anigu waan wada hadlayna wiil ka hor imadhan kismaayo markaas dowlada xiriir u jiraya intuu intuu xiriirku u jira kama aqbalayo barki aniga kursigaya anaa iskale awoodeeyan anaa iskale nasiibdaro heshiiskaas hadda uu sheegayo madax gargaxigeenka wuxuu u burburiyey hal xildhibaan hal iigu daro zaa'id ah oo ah aniga inadeerkay ahna ahna marna darawalkiisa ah dadku ma waxay idinka astaahilaan inaad maalin kasta idaacadda ay ka dhegaysaan waa iskhilaafmay kanaa gardaran iyo kanaa gardaran ma dadku ma intaas idinka istaahilaan ma ma u soo shaqo tagteen mase dadka inaad ku qabatana madaxda noqoteen
waxaa kaloo dhegaystayaal aad dhegaysan doontaan waraysi gaarah oo aan la yeelanay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya ee xilka ka sii degaya michael kiting I think it is unfortunate. Uh, I hope it will quickly result in a course correction whereby the waxaan filayaa inay tahay nasiib darro waxaan rajaynayaa in si degdeg ah ay u sameeyaan sixitaan qoto dheer
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii u dambeeyey ee duufaanta florensa ee xeebaha bari ee dalkan maraykanka ah barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka
madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa waxa uu la kulmi doonaa isniinta dhigiisa kale ee dalkaasi rusia valadimir putin sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dalka turkiga kulankaasi ayaa ka dhici doona magaalada sushi ee rusia kulanka ayaa wuxuu imaanayaa xilli caalamku uu ka walaacsan yahay weerar laga yaabo in lagu qaado gobolka idlib ee xuduudda laleh turkiga gobolka idlib ayaa ah kan ugu dambeeya ee haatan gacanta ay ku hayaan xoogaga ka soo horjeeda dowladda suuriya madaxweynaha turkiga iyo kan ruushka ayaa waxa ay kulmeen toddobaad ka hor markii dhigooda kale ee dalkaasi iiraan xasan ruuxaani uu qabtay shir saddex geesood ahaa oo ay uga arrinsanayeen xaaladda dalkaasi suuriya
duufaanta florence ah ayaa soo gaartay xeebaha gobolka north carolina xarunta duufaanta qaranka maraykanka ah ayaa sheegtay goor hore oo jimcahan maanta ah in dabayshu ay ku socotay ilaa iyo boqol iyo sagaal kilomitir saacadiiba heerka duufaanta florence ayaa hoos loogu dhigay darajada koowaad laakiin dadka saadaaliya cimilada waxa ay sheegeen in ay weli duufaantu awood u leedahay inay wax burburiso saraakiisha ayaa sheegaya in saddex boqol koob iyo labaatan kun oo qof aanay haysanin koronto kuwaasoo ku sugan gudaha gobolka north carolina maadaama duufaanta florence ay bilowday in ay si quwad leh usoo gaarto degaankaasi iyo gobolada waa gobolkaasi iyo deegaanada ku xeeran degmada la yidhaahdo craven county ayay mas-uuliyiintu waxa ay sheegayaan inay heleen in ka badan boqol iyo konton taleefon oo ay ka heleen dad ku sugan magaalada taariikhiga ah ee new bern oo weydiisanaya in la badbaadiyo maadaama ay biyihii usoo galeen guryahooda ururada ay leeyihiin shaqaalaha warshadaha dharka ee dalka bangaladesh ayaa waxa ay diideen soo jeedinta mushaar kordhinta ee dowladda shaqaalaha ayaa waxa ay isugu soo baxeen waddooyinka caasimadda dhaka maanta oo jimco ah iyaga oo ka soo horjeeda mushaar kordhinta dowladda ay sheegtay oo ah sagaashan iyo shan doolar bishiiba halka markii hore mushaarkooda uu ahaa lixdan iyo shan doolar bishii taasi oo dhaqangalkeeda uu bilaabanayo bisha dhisembar ee soo socota joli tolokdor oo isagu hogaamiya mid ka mid a ururada shaqaalaha ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka a f b in aanay aqbali karin mushaarkaasi oo uu sheegay inuu yahay mid cadaalad darro ah kana dhana aadminimada islamarkaasina uu yahay mid lagu khiyaamaynayo shaqaalaha hogaamiyaasha ururada ayaa doonaya in mushaarka shaqaalaha laga dhigo dollar bishiiba dalka bangaladesh ayaa waxa uu ka mid yahay dalal kale warshadaha ugu wax soo saarka badan ee dhinaca dharka shaqaalahana ay qaataan mushaar aad u hooseeya hogaamiyaasha ururada shaqaalaha ayaa waxa ay dowladda ku tirtirsiinayaan in la kordhiyo mushaarka shaqaalaha
ang sang suuyi oo ah hogaamiyaha dalka myanmar ayaa ka difaacday waddankeeda dhaleeceynta loo soo jeediyey toddobaadkii hore ee ku aadan laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee royters oo lagu eedeeyey in ay jebiyeen xeerka rasmiga ah ee dalka iyadoo ka hadlaysay kulanka dhaqaalaha ee magaalada hanoy ee dalka vietnam ayay ang sang suuyi waxay ku buurisay qof kasta oo dhaleeceeyey go-aanka ee ku baaqay in la sii daayiyo saxafiyiinta oo uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike bens in la tilmaamo haddii ay jirto cadaalad darro intii lagu guda jiray hadalkeedii ay ka jeedinaysay magaalada hanoy ayay madaxweynaha sheegtay sidoo kale in dowladdeedu ay ahayd in xaaladda muslimiinta rohingya ay wax uga qabato si ka duwan sida ay hadda ku waddo
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale indilanahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington deegaano ku yaala dhulka ka durugsan jidka laamiga ah ee loo yaqaano gaari waaga ee gobolka bari ayaa waxa ay ka cabanayaan inaysan wax badan ka helin horumarka ay dowladdu ku bixiso kaabayaasha nolosha deeqaha iyo gargaarka caalamiga waxaa kaloo dadkaasi cabashadooda ay ku muujinayaan in dhulka ay degan yihiin lagu calaamadiyo inay ka taliyaan ururka daacish sidaasna ay ku waayeen gargaarka caalamiga goobaha la sheegay in ururkaas uu ka taliyo ayaa waxaa ka mid a dhulka ceelasha ama biyaha leh oo hoos taga degmada isku shuban waxaana habeennimadii xalay la soo gaarsiiyey ciidamada nabadgelyada gobolka bari in ururka daacish ay qabsadeen tuulooyinka buq iyo ceelka il iyo ameyra faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay boosaaso goobaha la sheegay inay qabsadeen ururka daacish habeennimadii xalay ayaa waxaa ka mid ah tuulada buuq catooti iyo ceelka il oo hoostaga degmada isku shuban guddoomiyaha degmada isku shuban maxamuud ismaaciil ciise oo khadka telefoonka kula soo xiriiray v o a isaga oo ku sugan degmada isku shuban ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah oo loola gol leeyahay in hay-adaha gargaarku aysan gaarin dhulkaas wax ka jira ma jiraan waa warar been abuur ah oo la rabo deegaanka horumarkiisa iyo nabadgelyadiisa in lagu weeqo lagana hortago inaan maxaawilooyin la keenin intaba waan la xidhiiray buqcatooti il iyo cameyra wax ka jiraan ma jiraan cid timid she kulli wax joogaa ma jiraan oo daacish iyo shabaab midna midna ma joogo warkaasina waa war been abuur ah waxaan rabnaa ciddii sheegtay in muxuu ahaye runtii naloo soo sheego
guddoomiyaha ayaa sheegay in sannadihii u dambeeyey ay cabashooyin ka imanayeen dadka ku nool deegaankaas waxaana uu codsaday in hay-adaha iyo maamulkuba ay si toosa dadkaas gargaar ugu fidiyaan hadda ka hor wararka beenadoorka way iga soo dacwoodeen sax weeye waxaanu aniga iyo sefdildran iyo iyo n r t ayaa tagnay iyaguna waa noo caddeeyey in dad ay wararkaa gudbiyaan markay maqlaan cid baa soo socota ama hay-ad baa soo socota ama maamulkaa soo socda warkaas ay gudbiyaan si ay caqabad u hordhigaan in hay-adaha iyo maamulka iyo odayaasha iyo waxqabadka iyo horumarka looga hortago mid ka mida dadka reer guuraaga ah oo ku sugan ceelka il oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a uga warramay xaaladda deegaankaas
maxamed siciid waxaan joogaa meesha lay ceelileed wax ceelileed ka jiraa ma jiraan daacishna ma qabsan daacishna ma arag mana joogto ceelka saakay baan tegay oo ka soo dhaamiyey degsimada aagee degan baana wax ka jiraa ma jiraan dadkaasi waa dad iyagu ah warkaas soo gudbiyey annaga howlaha iyaga danahayaga ee dhibku ahyahay ma jirto waxaas la sheegaa nabadoon cabdi cali mire oo ka mid ah nabadoonnada deegaankaas ayaa sheegay in sanad walba xuquuqdooda ay ku waayaan warar been abuur ah oo hay-adaha iyo maamulkaba loo sheego in dhulkooda ay ka jiraan khatar ammaanka lid ku ah riboodka maamulkaa keenay gudbi waxaan doonaynaa in arrintaa sharciga ilaahayga la hor keeno caddaynta la hor keeno haddii arrintaa wax ka jiraan in annagaa dembiilayaal haddii kaleto cidda dembiga leh in dembiga lagu qaado oo ummadda risqiga hor taagan sanad walba hay adiwaana dhaafta waxaa la yihahdaa sanadka ma leh xuquuqda aanu leenahay inaanu helaan rabna inta badan dadka ku nool dhulka laamiga ka durugsan ee loogu magacdaray gaariwaaga ayaa waxa ay ka cabanayaan in aysan gaarin gargaarka hay-adaha taasoo loo aanaynayo warar been abuur ah oo inta badan laga soo gudbiyo waxaana ay codsadeen shakhsiyaadka wararkaas ka soo gudbiya in maxkamad la hor keeno faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso
mar kale galab jimcaha oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay michael kitin oo uu xilka ka sii dhammaanayo ayaa sheegay in mustaqbalka soomaaliya uu ku jiro gacanta soomaalida loona baahan yahay inay si wadajir ah u wada shaqeeyaan si waddanka faa'iidadiisa dhaqaale iyo khayraadba loo soo saaro waraysi gaar ah oo xalay uu siiyey idaacadda v o a ayuu ku sheegay inaysan ahayn wax sahlan in la wada shaqeeyo iyada oo al-shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka ahi ay isku dayayaan in ay majaxaabiyaan balse uu ugu baaqay inay soomaalidu isku tanaasulaan warbixintan waxaa inoo diyaarisay sahre cabdiaxmed wakiilkii arrimaha soomaaliya ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee shaqada kasii tagaya michael kitin ayaa waxa uu sheegay in go'aamadii ugu dambeeyey ee dhowaan soo baxay ay yihiin kuwa ka dhashay mushkilado ku hoos duugan siyaasadda soomaaliya ayna ugu weyn tahay awoodda iyo sida loo kala qaybsanayo oo aan kala saarnayn iyadoo dastuurka dalkana uusan si waafiya u qeexin ayuu yidhi federaalka oo ah mid wakhtiganba ku cusub dalka iyo iyadaoo ay ugu daran tahay sida uu yidhi xiriirka dowladda dhexe iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada xubnaha ka ah oo aan wanaagsanayn
haddii aan su-aashaada si toosa uga jawaabo waxaan filayaa inay tahay nasiib darro waxaan rajaynayaa in si degdeg ah ay u sameeyaan sixitaan qoto dheer oo ay maamullada xubnaha ka ah dowladda ay ku raacaan inay madaxweynaha ay kala qayb galaan shirka golaha amniga qaranka ee madaxweynuhu ku martiqaaday haddii xataa ay taasi adkaato ujeeddada ugu weyn waxa weeye in hoggaamiyaasha dalku ay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan waxyaabaha walaaca leh sida amniga hannaanka doorashada dastuurka iyo khayraadka iyo weliba dakhliga gudaha xaqiiqdii waa nasiib darro inay jirto is-aaminaad la'aan u dhaxaysa dowladda iyo maamullada xubnaha ka ah
mar wax laga weydiiyey isfaham la-aanta dhinacyadaasi dowladda iyo maamul goboleedyada iyo xalka uu u marayo ayaa waxa uu yiri
waxay ila tahay in la joogo xilligii hogaamiyaasha soomaalidu qaadan lahaayeen mas-uuliyadda deganaanshaha waddankooda oo aysan ka sugin bannaanka dadka jooga inay u sameeyaan dhinaca kale waxaan anigu u aaday magaalada kismaayo si aan qayb ahaan u soo macasalaameeyo shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada waxayna ahayd farriinta aan u waday haddii aad qabtaan tabasho ku saabsan amniga ama hannaanka doorashada fadlan si furan uga hadla oo la imaada soo jeedin ku saabsan sida loo waajahayo lana wadaaga talooyinkaasi dowladda federaalka ah kana tala bixiya fursado wax looga qaban karo waa muhiim in la yeesho wadaxaajood miradhala
michael kitin waxa uu nasiib darro ku tilmaamay inay jirto gacmo badan oo lacago isku dhaafsanaya soomaaliya si awood loogu guulaysto amaba codka kalsoonida loogu qaado koox waxaa kaleeto arrinkaasi uu sheegay inuu yahay mid soomaaliya u diiday horumar loona baahan yahay xal waara in laga gaaro
nasiib darro lacaga badan ayaa la isdhaafsadaa si codadka doorashada loogu kala guulaysto iyo in la joojiyo ama la taageero mooshin cid ka dhan ah arrintani waa mid culus waana mid aanan u ogolaanayn in dalku uu horumaro markaa mid ka mida waxyaabaha aan u soo jeediya guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ahayd oo aan sidoo kalena ku soo qaaday madaxweynayaasha maamul goboleedyada in loo baahan yahay xeerar iyo mabaadii cadcad oo laga yeesho siyaasadda iyo mooshinada iyo in dib loo eego shuruucda iyo in sidoo kale la helo sharciyo laga dejiyo lacagta ku dhex wareegaysa There siyaasadda also needs to be rules about the use of money in politics.
kiitin oo wax laga weydiiyey muddadii xafiiska uu joogay arrimo dhowr ah oo laga rabay hogaamiyaasha soomaalida inay sameeyaan kuwaas oo ay ka mid tahay dhismaha ciidamada xoojinta amniga dhammaystirka dastuurka iyo wax ka qabashada cadaaladda ayaa waxa uu qabsoomay waxa uu yidhi Current government, the Prime Minister, I think, has a very serious uh, agenda. Uh, I think the agenda to reform. Uh, dowladda haatan jirta ra-iisul wasaaruhu waxa uu wataa ajendo culus ajendo culus oo dib uu ugu habaynayo hannaanka dhaqaalaha iyo lacagta waxaana dusha kala socota hay-adda lacagta adduunka ee i m f waxaana ka yimid isbeddel la taaban karo taasoo ay ku jirtay korarhka dakhliga gudaha canshuuraha iyo waxyaabo kale hay-adda i m f si hoose ayay ula socotaa dabagal adagna way ku haysaa barnaamijyada ku saabsan hannaanka maamulka lacagta wejigooda koowaad iyo wejiga labaad waxayna doonayaan inuu waddanku guul ka gaadho tijaabadan ay ku jiraan dhinaca kale ee amniga haddii aynu eegno dhibku kama taagna kartida iyo tayada shakhsi ee qofka booliiska ah inkastoo ay taasi muhiim tahay laakiinse muhiimadda aan ka hadlaya waxa weeye in la helo dhismaha hay-ado dowladeed oo qof kasta uu aamini karo si kastaba ha ahaatee michael kiiton ayaa xafiiska ka tegaya oktoobar kowdeyda kadib muddo saddex sano ah oo uu ka soo shaqaynaya arrimaha soomaaliya oo wakiil uga ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres si rasmiya toddobaadkan waxaa xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ugu magacaabay inuu booskaasi buuxiyo nicholas haysom oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda dalka koonfur afrika aad ay u mahadsan tahay warbixintaasna waxaa inoo diyaarisay sahre cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waa hagaag haatan dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sida intiina badan laga yaaba inaad la socoteen waxaa waayadan xiisad siyaasadeed ay ka jirtay maamulka galmudug oo sababtay in qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ay toddobaadkan inta ay fadhiistaan sheegeen inay xilkii ka qaadeen oo ay kalsoonidii kala laabteen guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir waxaa sidoo kale jirtay in arrintaasi ka soo horjeestay guddoomiye cali gacal casir kuna tilmaamay inuusan aqoonsanayn waxa ka soo baxay fadhigaasi baarlamaanka haddaba xiisaddan khilaafaadka xubnaha maamulka galmudug dhexdiisa oo aan ahayn markii ugu horreysay oo xiisad siyaasadeed sidan oo kale soo kala dhex gasho maxay saameyn ku yeelan karaysaa maamulka galmudug iyo sidoo kale siyaasadda guud ahaanba waddanka soomaaliya qodobadaas iyo arrimo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa waxaa barnaamijka marti ugu ah oo nagala qayb geli doona madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabi sidoo kale waxaa barnaamijka ee nagala qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug xareed cali xareed oo ahaa qofkii hogaaminaya ama guddoominayey kulankii ay xubnaha baarlamaanka galmudug qaarkii ay fadhiga ku yeesheen sheegeenna inay xilkii ka qaadeen oo codka kalsoonida ay kala laabteen guddoomiye cali gacal casir barnaamijka intuu socdo waxaa sidoo kale nagala qayb qaadan doona diini maxamed diini oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka dhammaantiina aad baan idinkugu mahadcelinayaa sida aad nooga aqbasheen xasuumaddan aan idin fidinay ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug xareed cali xareed oo isagu sida aad hordhacaba ku maqlayseen guddoominayay shirka ay xubnaha baarlamaanka galmudug ay yeesheen kadibna ay codka kalsoonida sida ay tilmaameen ugala laabteen guddoomiye cali gacal casir xareed sharciyadda aad ku fadhiisateen iyo sida xubnaha baarlamaanka ay mooshinkani ku soo gudbiyeen dabadeedna ay ku dhaqangeliyeen bal faahfaahina naga sii
aad baa umahadsan tahay Eh, waa salaamayaa eh, madaxweyne ku-xigeenka eh, maxamed cabdi xaashi iyo eh, guddoomiye eh, diini Eh, sidaa la socoto eh, maaragtay galmudug khilaafaadka khilaafaad soo socday ayay ahaayeen wax soo boodaa maanta ma aysan ahayn hawsha halkaa ka dhacday oo kalsoonida lagalaga noqday guddoomiyaha baarlamaanka galmudug toddoba bilood iyo in ka badan ayay soo jeesamaysay runtii oo aan maaragtay mar walbaba la isku dayey in la xaliyo geed dheer iyo geed gaaban loo fuulay sida arrintan loo xa- loo xalin lahaa nasiib darra laakiin may sun koobin wakti badan iyo juhdi badanna waxaa geliyey madaxweynaha dowladgoboleedka galmudug mudane axmed ducaale geelle oo arrintaa u istaagay si nabad aan ugu istaagay hadda aan kula hadlayno saddex bilood oo hadda lasoo dhaafayna muqdisho u joogay in wadahadalkaas lasoo abjaro isagoo garwadeen ka ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabd maxamed cabdullaahi farmaajo nasiib daro sidaa la socotaan intaa shirkii bruxelles la aadin habeen haddaad aad xasuusataan sawirada iyo communiqeyin war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha oo lagu heshiiyey arrintaa uu xafiiskana madaxweynaha ka soo saaray in heshiis guud laisla qaatay safarka bruxelles madaxweynaha markuu ka yimaadana halkan ruusamareeb uu soo wada aadi doono oo isagana markaa ka ahaa shirkaas oday soomaaliyeed isagoona ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya nasiib daro markii shirkii bruxelles laga soo noqday weli ayadoo gogosha gogosha ay taallo ayuu haddana madaxweynihii jadwalkiisii shaqo ee haddana uu aaday safar dhanka etoobiya uu ka soo noqday jabuuti uu ka soo noqday intaa waxaan ku sugnayn magaalada muqdisho si un mar xal looga gaaro runtii nasiib daro markii intaas lasoo wadajaray saacadda u dambeysay waxaa suuroobi weysay inay maaragtay saaxiibadan ay arrintii nala qaataan saa la socotaana koley mediaad ka aragteen doodeer kadib maanta lagu soo abjaray in kalsoonida ay kala noqdaan guddoomiye cali gacli askar waa tahay waxaan siinayaa markan madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabi hadalka ka soo yeeray xubnaha baarlamaanka galmudug sidee baad u aragtaa ee ay sheegeen inay codka kalsoonidii kala laabteen guddoomiyaha baarlamaanka marka koowaad waxaan salaamayaa bahda v o eda iyo ummadda soomaaliyeed oo na dhegeysanaysa runtii meel walba ay joogaan marka labaad waxaan salaamayaa guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed iyo guddoomiyaha ururada bulshada ee diini maxamed diini runtii dhammaantiin waa salaamintiin salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan kuu sheegay horta balaaska galmudug sida aad la socotaba wuxuu kasoo bilowday kala arag duwananshihii siyaasadda qaliijka oo soomaaliya ka jirtay ayaa waxaa dhacday madaxweynaha dowlad goboleed galmudug iyo mudane xareed oo gudoomiye ku-xigeen koowaad ah waxay ahaayeen dadkii taageeray imaaraadka oo markaas maaragtay muxuu ahaa dhexdhexaadnimada dowladda dhexe qaata ka hor yimid aniga iyo guddoomiyaha baarlamaanka cali gacal iyo guddoomiye ku-xigeenka labaadna arrintaas maaragtay runtii waa kasoo horjeesanay waxaa la socotaa muddo hadda san laga joogo cadaado inaasan oo kale isugu qaqabsanay inay maaragtay muxuu ahaa cod kalsooniya laga qaaday guddoomiyaha baarlamaan gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo madaxweynaha garabka xildhibaanada galmudug kamid ah dheheen dhanka kalena garab kamid ah xildhibaanada galmudug ay dheheen waxaan ka qaadnay xilkii madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka arrinta ayadeed waxaa kusoo baxday dowladda federaalka waxayna ku dhamaysay si odaytinimo ah ayadoo xildhibaanada la tashatay maaragtay muxuu ahaa madaxweynaha iyo la tashatay guddoomiyaha ku-xigeenka anaga iyo maaragtay guddoomiyaha baarlamaankan la tashay arrintaas anaga u taagan oo meesha taagan yahay ayaa madaxweynaha galmudug isagoo maaragtay khilaafkeena iyo dowladda dhankeeda ka ka carara waxaa dhacday inuu heshiis la galay ehelsuno ehelsunona runtii annaga aadan usoo dhaweyneynay heshiiskeeda oo waxayd wax muddo saddex sana oo galmudug jirtay laba sana bar markaa galmudug ay jirtay la raadinaya laakiin nasiib darro lagu guuleysan waayo madaxweynaha nairobi isku soo arkeen qaar kamid a madaxda ehelsun iyo asaga heshiisiina soo gaareen kadib heshiiskaas oo adi markaas aan wax weynahayn madaxweynaha markuu xamar kusoo noqday arrintii uu madaxweynaha federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha uusoo bandhigay iyo annaga uu noo soo bandhigay waxaa meesha ka dhalatay in wafdi aado jabuuti wafdigaas oo maaragtay guddoomiye ku-xigeenka iyo anigaba aan kamid ahayn aan tagnay maaragtay muxuu ahaa jabuuti muddo aan joogna asbuuca halkaasna maaragtay heshiis afar iyo toban qodob ka kooban aan ehelsunna kula soo galnay in heshiiskasi loo geliyo guddiye in la qabto oo arrintaas maaragtay laga shaqaysiiyo inay ahayd qaladka koowaad marka dhacay wuxuu ahaa meeshaas inaan guddiyadii hawshii la qaban madaxweynaha safarkii uu ku maraayay dalka markuu yimid meesha la dhaho cadaado in markiiba dhulsamareeb loo gudbay ayadoo waxba laga wada hadlayn sidaas in dhulsamareeb heshiiskii sidii loo fulin lahaa ama xildhibaanada la isugu dari lahaa ama maaragtay ciidamada la isugu dari lahaa ama constitutionka iyo dastuurka loo loo midayn lahaa howlahaas oo dhan anay ka xanaaqnay waa anagoon raalli kahayn xamaran tagnay soo hadda guddoomiyaha sheegay dawladdaana dhex gashay arrintii waa socon weyday waxaa dhacday in cadaadi annaga ku noqonay madaxweynaha iyo guddoomiyahana ay ayagana ku noqdeen guddoon kaxeenkana ay ku noqdeen dhulsamareeb heshiiskii oo ka dhacay meesha la dhaho xamar madaxtooyada waxaa lagu heshiiyey inuu madaxweynaha hogaamiyo heshiiskii jabuutina lagu dul shaqeeyo qodob anaga afar qodob aan ku doodeyna waxaan ku doodeynay in cadaadi baarlamaan ku shaqeeyo in afar sano waxay tahay naloo macneeya afar sano extensiona in maaragtay dastuurka lagu noqdo iyo in xildhibaanada bawsheeninka qabiilada iyo hawshooda la fiiriyo oo si saxa loo mideeyo afartii wax oon dhicin ayaa guddoomiye ku-xigeenka iyo madaxweynaha intay dawladda ka xanaaqeen ayay soo dhoofeen oo dhusmareeb yimaadeen taasaana keentay waxa hadda socdo aniga mana u arka waxa hadda socdo wax sharci inay yihiin sharcina ma noqon karaan waxaa sharci ah midda kale qodobka koowaad oo heshiiska jabuuti wuxuu dhigayaa in shanta qof oo ugu sarreysa galmudug oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka o saddexdooda ah shanteena inaan sii wada joogayno muddada kumeel gaarka ah u dhigaya aada baad umahadsan tahay diini ayaan siinayaa diini sida aad maqlayso khilaafaadkan muddo ayay soo jireen tan iyo marka galmudug la aasaasay maamulkan hadda dhowr jir ayay iska qabteen marka khilaafaadkan iska qabsashada xubnaha galmudug dhexdeeda ah caqabad taleeg ayay ku keeni karaysaa maamulka galmudug laf ahaantiisa iyo guud ahaanba marka la fiiriyo nidaamka ee dowladnimo ee waddanka bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa v o eda iyo dhegeystayaasha na dhegeysanaya sharafta leh sidaasi lamida waxaan salaamayaa maaragtay guddoomiyaha gacal casir iyo madaxweyne ku-xigeenka arabey iyo maaragtay saaxiibkii kale xareed runtii galmudug khilaafkeeda waxaan u malaynayaa maxamed madaxweyne ku-xigeenka iyo iyo maaragtay guddoomiye ku-xigeenka koowaadba arrinkaas waxyaabo badan aan u malaynayaa inaan ka wada hadalnay oo arrimahaas maalintii khilaafkii hore cabdikariim jiray cadaado ayaan ugu tagnay si aan u qiimeyno xaaladda khilaafka ilaa maalintaasna waa la soconay annaga qiimeynteenna runtii ma rabo in anoo magaca bulshada rayidka ku hadlaya inaan idhaahdo qolo gooniyaha saxan laakiin marnaba waxaa xaqiiqo ah khilaafkaasu inuusan dan umadeed ku saabsanayn annaga sidaan aaminsannahay ku salaysan yahay dan maslaxo shaksi ah oo dadka mas-uuliyiinta ah dhexdooda ah annaga aragtidaan qabno generally khilaafka federaalka kore iyo maamul goboleedyada ka dhexeeya iyo khilaafka ka dhexeeya galmudug madaxdeeda inta badan oo hadda sida hadda carabey madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay maxamuud saa isixi doona uu sheegay yani waxyaabaha wada joogitaanka wada joogitaanka inaan heshiis lagu ahayn waa jirtaa in qaladaad dhaceen maaragtay markii lasoo heshiiyey oo ahlu sunna iyo maaragtay galmudugtii hore ay heshiiyeen implementationkii in qalad ka dhacay wa waxaana aaminsannahay qaladaadkaas inay yihiin qaladaad la sixi karo annaga bulsho rayid ahaana runtii shaqooyin badanaan arrinkaas ka qabanay marka in general waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay maqlaan khilaafku inta badan la isku qabsado waa personal nature waxa waaye laba nin oo aragtidoodii iyo fikirkoodii ku salaynaya inay nin walba meel kale uu ka raadsado taageero marka qof wuxuu ka raadsanayaa dawladda qof federaalka qof wuxuu ka raadsanayaa maamul goboleedka oo meelo ka shisheeya xitaa mararka qaarkood laga raadsanaya intaasina haddii ay tahay waxa ay isku hayaan maslaxa umadeed ama maslaxadda galmudug khilaafku intaas ma socdeen sababtoo khilaafka hadda xaaf iyo madaxweyne ku-xigeenka kama bilaaban yani khilaafku uu ka horreeyey cabdikariinaa joogay cabdikariinaa la riday cabdikariin marka la ridaayey processkan hadda tiamkan la rabo in lagu rido ayaa isagana lagu ridaayay marka ma ahayn wax kow dastuur la waafajinayo oo sharciga dalka ama galmudug u degsan ama guud ahaan in general sharciga guuda waddanka u degsan la waafajinayo maaha inta badan yaa aduu ma marsiisan kartaa fursadda adiga ma kuu maraysaa dantaadu dhinacii kaa xigtaa dhinaca dantaadu kaa xigta u leexo yacni marnaba kuma salaysna dan maslaxo caama oo galmudug marka saamaynta wuu ragaadinaya khilaafku wuu ragaadinayaa horumarkii amniga waxbarashada caafimaadka dhismaha maaragtay wadooyinka biyaha yani yani wax badan oo horumarahoo galmudug gaari lahayd ilaamaa maalintay dhisneed ilaa hadda khilaafaa lagu jira hal maalin oo khilaaf laga baxay ma jirin ma xasuusta aniga shaksiyan waktiyadii u horreyso cabdikariin yimid xitaa waxaan la kulmi jiro on la sheekeysan jirna wasiirada galmudug wasiirada galmudugan xitaa isku ra'yihiin mararka qaar wasiiradii waxaa la dhisayaa qabaailkiyaa laleeyahy hala qanciyo wax beenaha loo sheego meesha bajet ma leh yacni waxyaabaha maslaxada ummadda laga hadlayo dawlad yar lama dhisayo war maxaan awoodnaa waan ku shaqay karnaa lama dhahayo war maxaa gobolkii dadka shacabka u baahan yaha lama dhahayo waxaan khilaafka ahu business u noqday annaga shaksiyan yani dhinaca aan ka aaminsannahay bulshareed ahaan yani Waay.
waxaan dhammaanayn weligood dhammaanayn adduunka meel laga arka lama arko aad baad mahadsantahay diino kuu soo laaban doonaa ee gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug eh, xareed ayaan ku laabanaya sida uu ka dhawaajiyay xareed waxaad maqlaysay een, madaxweyne ku-xigeenka maxamed een, xaashi carabey wuxuu leeyahay khilaaf ayaa jiray khilaafkii iyadoon laga heshiin ayay xubnahan intay shireen waxay dhaheen gudoomiyihii baarlamaanka cali gacal casir xilka waa ka qaadnay marka khilaaf in lagu saxo khilaaf ama qalad in lagu saxo qalad kale miaanay qalad kale ahayn oo dhib keeni karaya marka laga hadlayo nidaamka iyo maamulka galmudug jamaal horta waa mahadsantahay horta waxaan rabaa haddii aan wada hadlayno inaan macnaha hadalladeena ama waraahda kasoo yeerayso ama saaxiibada inaan ku salayno wax sharci ah kiiba aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka waa inaan u tiirsanaa eh, dastuurka galmudug iyo xerosaadka aan dhiganay Eh, runtii waa nasiib daro in madaxweyne ku-xigeenka galabta uu bulshada saas u marin habaabiyo uu saa ugu sheego Eh, madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ahaa ninkii jabuuti heshiiskan wax kasoo saxiixay ninkii eh, maaragtay eh, halkaa nala yimid samareeb guddoomiyahana uu markaa naga maqnaa Eh, sidaa la socota guddoomiyaha annagoo joogna jabuuti oo aan maalintii koowaadba aan furnay heshiiska eh, maamulka ahlusunna iyo galmudug ayuu idaacadaha ka hadlay uu yidhi anigu maamulkaas heshiiskaas wixii ka soo baxo ma aqoonsani haddana saacado kadib uu haddana isbeeniyuu yidhi wixii ka soo baxo waa aqoonsanahay waana soo dhaweynaya Eh, runtii eh, hadalkiisu ku furay inuu uu mataqaanaa khilaafkan uu yidhi eh, madaxweynaha waagu imaaraadku maxaa u aaday ayaan ku haysanay runtii eh, mandate-ka madaxweyne ku-xigeenka saa ma qorayo dastuurkeena madaxweyne ku-xigeenka mandate-kiisu waa wixii madaxweynaha u dirsado inuu siyaasadda g- dowladda goboleedka galmudug waxaa hogaamiyey madaxweynaha eh, galmudug Eh, wixii madaxweynaha uu ku qaldamayna waxaa kula xisaabtamaya hadduu eh, sameeyey eh, waxyaabo aan loo dirsan baarlamaankeena ayay ahayd inuu ka hadlo uu u yeero oo uu mariyo sharciyadda ma ahayn in guddoomiye baarlamaan uu ka hadlo madaxweynaha meela uu booqdo ama meela uu tago madaxweyne ku-xigeenka inuu ka daba hadlo ma ahayn siyaasadaasna kolley meeshay salka ku hayso waa la soconnaa waana ka soo gudubnay nasiib dara waxaa ah inuu broseski uu isaga markhaatiga ka ahaa Eh, guddoomiyihii baarlamaankana uu u taagnaa in labadii baarlamaan laysku daray labadii dastuur laysku daray Eh, la bedelay astaantii Eh, lagu heshiiyey labada xildhibaan laysku daray Eh, weliba waxaa nasiib darro ah eh, oo aan rabaa halkaan caawa inaan ka dhawaajiyay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka Eh, labadoodaas beelo ay kasoo jeedaan waa labada beelo xildhibaanada ugu badan la siiyey galmudug Eh, soddon iyo shan oo xildhibaan oo ah madaxweynaha eh, madaxweyne ku-xigeenka xildhibaan eh, iyo guddoomiyihii baarlamaanka labaatan iyo afar xildhibaan meel haysataana ma jiro runtii intaas xildhibaan ay haystaan nasiib daro heshiiskaas hadda uu sheegayo eh, madaxweyne ku-xigeenka wuxuu u burburiyey hal xildhibaan hali iigu daro zaa'id ah oo ah aniga ina adeerkay ahna ma ahna marna darawalkiisa ahaa Eh, xaqiiqdeeda la hayaa oo aan qarsooneyn Eh, iyadoo saasay tahayna uu maaragtay runtii aan si kastaba yeelin si aan ku xalin arrintaas uu xitaa diiday inuu maamulkan marnaba israaco ama uu jaan qaado madaxweynaha saa la socotaan eh, horumarka uu ka sameeyey eh, galmudug Eh, laba labada maamul ahlu sunna oo intaas sano lagu guulaysan waayo in la keeno ayuu keenay awooddiisii madaxweynegu ayuu qeybiyey marka wuxuu sameeyey nin madaxa xukuumadda eh, dagaalkii colaadii ka taagneed gaalkacyo aada ogeedeen oo taallay intaas sano jidka xirnaay ayaa la furay dekedii hobi ayaa laga shaqeeyey waxasan marka khilaaf in khilaaf eh, aad ku saxdaan ama khalad aad khalad ku saxdaan miya habbooneyd waan soo wadaa hadda walaalow anaga dastuurka iyaga waxaa ku qoran in sharciga uusan ka shaqayn qof kastoo madaxa sharciga uu qabto waa dareemi kartaa toddoba bilood loo taagnaa in xal la helo intaasna annaga aan xakameynayna siiba aniga aan xakamaynayo baarlamaankaas oo aan lahaa waa lagu maqan yahay madaxweynihii oo soo laabtay oo yiri waa soo quustay waxba ma hayo saaxiibadayna ay weli taagan yihiin weli eh, nasiib daro saaxiibaday siiba madaxweyne ku-xigeenka warqadda ay soo codsadeen hadde qof bini aadam aan aqbali karin oo ah warqad ha noogula qora afar sano inaan nala taabanayn maadaama eh, howshii waagii september aan samaynay waxaan u aragnay labadaas mas-uul in galmudug baarlamaankiina uu la xisaabtamo wixii sharciyadda ay ka helaanna Waayahay.
lagu xa- lagu abaalguriyo aad baad umahadsan tahay een, carabi ayaan siinayaa madaxweyne ku-xigeenka haye w- een, waad maqlaysaa eedeymo badan buu soo jeedinaya oo shaksi waxaa aada nasiib darro u ah maaragtay wixii in personal issue laga dhigo ayadoo ummaddan dhegeysanaysa oo beenna maaragtay haddana la iska sheego saa la socotaba eh, aniga heshiiska jabuuti number one kama soo horjeedo heshiiska jabuuti anaa goobjoog ka ahaa waxa uu qorayana macnaha waxaan raalli ka ahay oo ilaa haddana ma diidin laakiin waxa aan ka hadlayna implementationka heshiiska jabuuti waayo oo been laga sheegay oo qalab loo isticmaalay oo si qaldan loo isticmaalay galmudug waxbay qaysatay galmudug maaha jubbaland oo kale mana aha muxuu ahaa ii sheeg eh, south west oo kale oo markii maaragtay maamuladaas la dhisayay ee maaragtay ay dawladasha gacanta ku hayeen galmudug waa meel qabiilo isku yimaadeen cadaado la isugu yimid shir socday hal sano iyo bar ay ku dhisantay qabiilada wax lagu qaysaday taas markay tahay aniga anoo soomaali u dhimrinaya oo dadka u dhimrinaya galmudug oo dareensan in hal sanoo hartay iyo wax dhiba lahayn aan waxaan sameyn xal galmudug anoo raadinaya waxaan aqbalay in madaxa xukuumadda wax la dhaha la keeno oo laba nin oo isku qabiila midna iga koreeyo midna iga hooseeyo sababta oo aqbalayna soomaalinimo iyo wadaninimo iyo galmudug horumar gaartay iga ahayd tii ayadayd markii dhacday oo aqbalkeeda oo qabiilkeyga o dhan igula dagaaleen dadka dhan igula dagaaleen a markii la yimid haddana implementationki in la fuliyo a waxaa dhacday in lagu takrifalo annaga waxaan ku heshiinay xildhibaano in laisku daro xildhibaanada aan ku heshiinay in laisku daro waxay ahaayeen lixdan xildhibaan oo markaas baarlamaanka ahaa ay lahaayeen eh, nimanka ahlusunna waljamaaca iyo sideed iyo sagaal xildhibaan oo galmudug waxaa timid markaan galmudug markaan dhismareeb la tegey guddi inaan la qaban xildhibaanada sidii la rabay in laga yeelo markhaatiya leedahay xareeda ama runan ka sheega ama beena ka sheego Waa tahay.
meesha anigii madaxweynaha meesha madaxweynaha aniga ku kala tagnay boqol qof oo joogtay labaatan qof aa joogtay oo soomaali ah aan dhahaya waxaan ma sixi karti inaa markaa qof in adeerkay u doodayo in kalena waa caddaan Waayo.
taasa u dhahayana waxay ahayd power sharingkii soomaaliyeed ayaa lagu xadgudba oo gemig wax ku dhisneed qabiilaha kuraastoodii la qaatay kuwa kuraas badan la siiyey ana ma dhahay reebel iyo reebel anaa wada xukuma dadka laban walahay micid walbo galmudugba Eh, laakiin dad baa wax laga qaatay dad baa wax la siiyey which is not right taasna waa midda aan ka didino waxaa soo haray eh, barnaamijka oo gaalkacyo iyo wuxuu ka hadlay gaalkacyo ninka labaatan ka cabdikariin waagiis ilaa haddeer joogay oo nabadeeda ka shaqeeyey maybi haddana markhaati ka nin ka shaqeeyay aniga waay ilaahayna waa ogyahay ilaahan Waa ajir uga raba muuga qof soomaaliya ajir ugama rabo waxyaaba masiiriga inuu kala dhashto jabuuti wuxuu aad abudabay asagoo naga qariyey go-aan u qaatay waa kasoo horjeesan shalay kismaayuu aaday asoo nagala tashan aniga waan wada hadlayna wiil ka hor iyo imadhin kismaayo markaan taga dawlada xiriir u jiraya intuu tuu xiriirka u jira kama aqbalayo birki aniga kursigayga anaa iskale awoodeydan anaa iskale madaxweynaha sida loo doortaa la ii doorta aniga asaga ima soo magacaabin asaga ima laha asaga uma shaqeeyo shaqaale uma dad gelmiga uma shaqeeya Ah, intaas waay A- aad baad umahadsan tahay ee, waxaan jeclahay xareed iyo een, carabey idinku labadiinba Ayadoo idinkoo kula- mahadsan kula- Ee, waxaan rabaa in barnaamijkan uusan naga noqonin in midi midi ku taag iyo shaksi shaksi in maaragtay la- laysku eedo waxaan rabnaa inaan ka hadalno een, khilaafaadkan iyo sida looga bixi karo arrintaasaan diiradda saari doonaa diiniyan ku laabanayaa diini maadaama aad ka dhawaajisay in khilaafaadkan sida aad sheegtay ay salka ku hayso arrimo shaksi iyo rabitaan dad gaar ah een, sidee bay kuula muuqataa marka in khilaafaadkan lagu gudbi karo Eh, horta aniga waxaan aaminsanahay khilaafka eh, jira khilaaf kastoo jira laba qodob ayaa muhiim u ah in macnaha dadku aqbalaan kow sharcigu muxuu ka qabaa sharciga markaas u degan ama ha xumaado ama ha fiicnaado sharcigu muxuu qabaa Eh, qodobka labaadna waxa waaye inay dadka ahlulxalli walcaqdiga ah matalan shacabka ka tirsan oo bulshada rayidka ka mid ah inay usoo bandhigaan khilaafkooda inta aanay maaragtay iyaga dhexdooda kaliya iskula meeraysan oo dhahaan war dhibkaanan haysta ummadii waxay nooga baahan tahay shaqo waxqabad walaalayaalow kaalaya dhibka nala ark hadda aada arkayso oo khilaafkaasi jiro haddaan bulsho rayid ahaan usoo bandhigno walaalayaalow khilaafkiina inaan idinla xalinaan rabnaa waana laga kala dhuumanaa labada dhinacba waa waxaan ku aragnay dowladda federaalka waa waxaan ku aragnay maamul goboleedyada yacni khilaafka haddaadan marna aqbalin inuu yahay wax qaab dastuuriya in looga gudbo ama qaab ahlulxalli walcaqdiga dadka ah oo maslaxada ummadda xeerinaya oo aan dan gaara ka lahayn ay idin dhexdhexaadiyaan oo khilaafka soo afjaraan hadda khilaafku waa iska soconaya albaabkaa furan khilaafkana interpretationka waxaa la rabaa sharcigu inuu interpretation sameeyo oo oo dadka kala xakameeyo kow labo haddii kale dad ayaga ka baxsan waa inay interpretation sharci ku sameeyaan iyo khilaafka oo ay dhahaan mawqifkaasaa saxa oo saas la aqbalo haddaan labadii nin la aqbalin anaa gar leh anaa gar leh waa sheekaduna waxay ku dhammaanaysaa toban sano iyo labaatan sano soddon sano aan hadda waddanka soomaaliya maraynaa dowladdii federaalka ahayd oo intaasoo sano labaatan iyo toddoba sano lasoo dhisayey ayaa maamul goboleedka waxay dhaheen waa la shaqayn weynay dowladdiina waxay u faragelinaysaa oo ay maaragtay maamul kastaba madaxweyne kastaba madaxweyne ku-xigeenkiisa ugu dire oo madaxa uu garaace culayskooday qaadi wey culayskooday qaadi weysay waxay gaa baarlamaanku ma shaqayn karo oo baarlamaanka hadda waxaa leeyahay maamul goboleedka haddaysan aqbalin baa baarlamaanku waxuu baasgarayn kara lama arko golo wasiiro oo wax baasgarayn kara lama arko labadii qoloba ninba ninka kale uu ku mashquulsan yahay khilaafka asalkiisu laba qodob ayaa asaas u ah khilaaf kasta oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka ka jira iyo khilaaf kasta oo maamul goboleed kasta gudihiisa ka jira laba qodoba asaas u ah kow inaan sharcigii lagu dhaqmayn lana ixtiraamayn labo in dan yacni dana iyo masaalix yacni personal oo dadkaas madaxda ay isku haystaan isku jijiidanayaano hebel fiiri iyo hebel fiiri inta ka cayaar intaan ka cayaaraa kooxdaana la safana kooxdan lama safanayo waxaan ka codsanaynaa tala ahaan usoo jeedinaynaa walaalahayn waa ogtihiin deegaanka aad ka soo jeedaan dadka abaarta ku haysata waxbarasho la-aanta ku haysata wada la-aanta ku haysata biyo la-aanta ku haysata caafimaad darrada ku haysata dadku ma waxay idinka astaahilaan inaad maalin kasta idaacadda ay ka dhegaystaan waa iskhilaafnay kanaa gardaran iyo kanaa gardaran ma dadku ma intaas idinka istaahilaan ma saasaa dadka usoo ma ma usoo shaqo tagteen mase dadka inaad wax u qabataana madax u noqoteen waya marka su-aalahaas cid ka jawaabaysa ma laha waa ta aad nasiib darro inaan maalin kasta khilaafkaas maqalno waa aad aad u mahadsan tahay waxaan siinayaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug xareed adigoo soo koobaya gebagabadii ayaanu kusii dhowaaneynaa sidaad maqlayso diin wuxuu leeyahay masaalixda gaarka meel ha laiska dhigo bal intaad masaalixda gaarka ah meel iska dhigtaan ma kula tahay in loo soo jeesto sidii khilaafaadkan meel laysaga dhigi lahaa dadka reer galmudug danahoodana looga fikari lahaa oo horena loo sii socon lahaa arrintaa ma kuu muuqataa jamaal waa mahadsan tahay walaalow horta kuwa run khilaafku waa soo khilaaf looma baahna waana soo ragaadiyey sidaa la socoto khilaafka horta waa laba nooc u kala baxaa waa functional conflict iyo dysfunctional conflict waa khilaaf shaqayn karo iyo khilaaf wax ragaadiyo galmudug waxaa helay waa khilaafka wax ragaadiyey iyo maaragtay wax personal ah qof aan ku joogin awoodda rabitaanka shacabka ah oo ma ma garanaysaa raba inuu abduuq ku haysto masiirka shacabka runtii soomaaliyana maanta waxaan waana u badan tahay dabeecadda noocaasa annaga saan u aan raba inaan halkaan ka caddeeyo galmudug dastuur iyo xeer hoosaad u qoran ayaa jira oo aysan kusoo faragashan karin dowladda dhexe ee soomaaliya su-uunteena gudaha annaga u ah capable inaan xalisano oo aan samaysano oo dastuurka iyaga waxa uuna faraayo inaan ku dhaqaaqno waxa annagaan u samaynayna ilaa iyo haddeesaan xeerjajabkaas ka baxsan dastuurka iyo xeer hoosaadkeena waxay ahayd in nabad waata la helo maadaama deegaanadan ay yihiin deegaano aada iyo aada u rogaad iyo colaado iyo abaaro iyo iyo khilaafaad adduunka saa la socoto adduunkaan horumaray waxaa jira khilaaf khilaafaadka laakiin waa in uu noqdaa khilaaf shaqayn kara ma aha khilaaf aan shaqayn karin oo dadka ragaadiyo soomaalida caado waxaa u ah qofka markay wax isqabtaan ilaa ay la gaaraan maaragtay iisheeg meel xun annaga waxaan isku daynay runtii inaan raadino toddobadaas bilood sideedaas bilood aan raadino khilaafkan inaan oo ragaadiyo inaan ka dhigno minimum khilaaf shaqayn kara runtii waa suurtoobi weysay saaxiibkay saan filayo saaxiibaday keenitaanka ahlusunna inaysan raalli ka helaan ogahay maalin kastana ay qodob kale gooni atinayaan ama caqiida ahaan ha u diidaan ama wax kale ha u diidaan raalli kama aha sababtoo ah dad ehel ah oo deegaanka kaa tirsan oo garab kuu ah oo intaas sano maqnaa caawa haddii la keenay in la yidhaahdo hebelaa saane kanaa saaniga ah maahe inta loo wada istaago tartiib tartiib aan wax u runtii mas-uuliyaddaasna waxay soo saaray sharciyadda annaga hadda aan u haysanana galmudug oo qofkii qofna kama sarreeyo dastuurka ku qoran annaga cid ka sarreysa madaxda ma jiro sharciga waya aad baad umaadsan tahay aad baad umaadsan tahay waxaan siinaya madaxweyne ku-xigeenka isla su-aashaas ayaan ku weydiinayaa inta danaha gaarka ah ee masaalixda gaarka meel la iska dhigo ma kuu muuqataa in galmudug ay u baahan tahay in la samata bixiyo khilaafaadka meel la iska dhigo dadka iyo shacabka reer galmudug aayahooda laga fikero horta aada umahadsan tahay adiga iyo maaragtay gudoomiye ku-xigeenka iyo maaragtay gudoomiyaha diiniba waxaan rabaa hadaladii diini qaar kamid inaan ku noqdo horta soomaalida waxaa dilay markaa runrugtii ama taariikhda maaragta waxa taariikhda sideedaba waxaa laga faa'iidaa in wax laga barto soomaalida waxaa dilay waxaa la socotaa waagii dagaalka xamar ka dhacay sagaashan kowdii isla waqtigaas cali cali mahdi iyo ay diid inta isdagaaleen in la dhahay calina garle ay diidna garle dhibaatada maanta soomaaliya joogtana ay halkaa ka timid waxaa kuu sheegaa marna ma dhici karto in madaxweyne xeef iyo tiimkiisa iyo xareed iyo rag lamidka ay gar leeyihiin aniga cali gacalna aan gar leenahay iyo inta nala socdo midkeen baa qaldan dadka reer galmudug oo hadda diini kamid diini waa nin reer galmuduga oo galmudug kasoo jeedo waxaa waajib ku ah in annagana weydiiyaan maaha waxaa waajib ku ah horta inay intay baaraan waxa socdo haddii annaga qaldan nahayna ina dhahaan aftiyaa ladinkaa qaldan stop haddii oo maaragtay uu qaldan yihiin madaxweynaha iyo diinkiisana ay dhahaan waa qaldantihiina joojiye laakiin marna ma dhici karto inaan labadeena marto gar leenahay waxaan kuu sheegaya annaga wax dan shaksiyada inaanan wadin annaga waxaa nala mabda ah shacabka galmudug laga soo bilaa hadda wuxuu dhahay muxuu ahaa hareed wax kale ku diidan yihiin annaga waxaan diidannahay keliya waxay tahay implementationka lagu sameeyey heshiiska jabuuti waxaan leenahay si saxa loo maro arrintaas waxaa nagu waafaqsan shacabka cadaado kan hobiyo kan gaalkacyo kan caabuduaq kan xeraale kan balan balan nagu waafaqsan oo intii hore oo galmudug xukumi jirtay ah aa nagu waafaqsan oo oo diyaar noolo ah oo oo raalli ka ah in heshiiskaas si saxa loo fuliyo waxaa nagu waafaqsan shacabka dhulsumreeb iyo kuraceel oo maaragtay muxuu ahaa aan qayb ka ahayn ururkan heshiiska la galay waxay noogu raacsan yihin waxay tahay cid walba waxay rabtaa wax saxa cadaalada in wax lagu dhiso cadaaladaasna berri qofkii waxaa ku helo qofkii wax waayana ku waayo cadaaladana marka qofba si u yaqaana maha waa sida ay tahay dhafta ah oo sababta tahay waxay tahay soomaalida waxaa kala dilay saa la socotaba oo dhibkan u keenay waa cadaalad darra waay annaga marka waxaan leenahay annaga waxaan leenahay marka dastuurka galmudug uu ka hadlayo xareed iyo xeer hoosaadka waa kaa haysanay oo annaga aan haysanay oo aan ku wada soconay laakiin wuu bedelay wax kaluu qoray aan anaga shuqul ku lahayn waxaasan raalli kamin mana ogolin waana waxaan kasoo horjeedno waana waxa aan leenahay ha lagu noqdo oo hala saxan leenahay annaga culamada ahlusunna in lala heshiiyo anmay culamada ahlusunna in lala heshiiyo maarata waxaan ka nahay raalli iyo nus boqolkiiba boqolna waan soo dhaweynaynaa laakiin waxaan dadkeena ku metelnaa heshiiskii lagu heshiiyey in si sax loo loo metelo odayaashan dhaqanka siyaasiyiinteena kurtin waxaan isku raacsannahay haddaan heshiiskii la fulin inaan banaankiisaan dowladdu waa isku daylay madaxweyne farmaajo aad iyo aad u mahadsan yahay oo isku dayay heshiiskii meel fiican u keenay meeshi markii la saxiixi lahaana xeef iyo madaxweyne xeef iyo xareed ayagaa dhahay afar sano waa inaan nalagala hadlin afar sanona qof bixin kara ma laha aadaad mahadsan tahay waxaan kusoo gabagabeynaya waan siinayaa kelmadda ugu dambeysa diini haye maxaad ku daraysaa intaan ay sheegeen xareed iyo carabi horta walaalkay aniga yani madaxweyne ku-xigeenka nin shaksiyan aan saaxiibnaha waaye xaqna waxa u leedahay inaad dhahdo cali garle cidiide garle yani sax ma ah waa kugu raacsana ra'yigaas laakiin haddana waxaan gar ahayn iyadoon cidina gar kuu dhigan oo aysan ku dhihin war arrinkan dhibkaanaa jira ee dhibkaan kaalayna la arka bulshada rayidka u yeer loo yeertaan inaan inta suuqa kaa xakumo anoon adiga waxa aad qabto hoos kuula fadhiisan oon ku weydiin nimanka kale oo kaasoo horjeedana waxa ay qabaan aan weydiin oo aad marka hore makaalad kaa helin inaan gartaada xakumo sax ma aha marka waxaan kaa codsanaynaa oo qof kasta oo soomaaliya aan ka codsanaynaa inta ay problemka soomaalida beesha caalamka kula ordayaan dad soomaaliya oo waxgarada oo waayo araga oo aqoon leh ayaa dhooban oo raba maslaxada ummadda inay ka shaqeeyaan ogolaada inay idin soo dhex galaan waa marka koowaad waxaan la-nahay waa ogolaanshihii aan arrinka ku xalilayn qodobka labaad oon aniga rabo inaan meeshaan ka sheego waxa waaye mar kasta yacni khilaafka dawladda yani dhibaatada dawladda federaalka u shaqaylaadahay waxaa qeyb ka ah culayska iyo dhibka ay maamul goboleedyadu ku hayaan yani yani nooc kamid a dhinaca kalena waxaa jirta khilaafyada maamul goboleedyada hadda ka taagan oo kan golga mudug uu kamid yahay dawladda federaalka lug ayay ku leedahay wax la qari kara maaha mideeda saddexaad waxa waaye anigu shaksi waxaan ahay mas-uul ah hay-ad mas-uul ka ah saa wuxuu ogahay uma sheegi karo idaacadna kama sheegi karo waa mas-uuliyad darro xogta aan aniga carabay ka hayo ama xareed ka hayo ama wax meeshay socdaan aan ka hayo inaan idaacad la soo istaago waa inaan si asturan oo asluubaysan sida publica aan warka u sheegno waxaan rabnaa oo keliya marka aan public discussionka idinla gelayno ama debateka idinla gelayno inaan xoogaa idin xasuusino war maslaxadu waa midda shacabka maslaxadu maslaxadiina maaha laakiin marka la rabo inaan runta idiin sheegno ama aan xaqiiqada jirta idiin sheegno cidda dulmiga waddaan sheegno ko waa ina loo dhiibtaa laba waa inaad maaragtay adinka idin waraysanaa oon xogta idinka helnaa kabacdi markaas waa inaan mawqif soo saarnaa waana sida uu nidaamku yahay waxaan jeclaan lahaa bulshada galmudugna aan uga baaqaya waxa waaye mar dambe inaysan siyaasiyiinta siyaasiyiinta inay korkooda ku dagaalamaan inaysan fursad siin waxaadna arki doontaan shacabku intii hore maaha waa baraarugay annaga bulshada rayidkaana waxaan aaminsan nahay hadda wixii ka dambayda inay waxaa la lahaa awal ha loo kaadiyo inta wax la isku kabkabaayo laakiin intii yareed oo la kabkabayo toddoba iyo toban sano lasoo kabkabaayay in horteena lagu dumiyo waxaan aqbali karna maaha waya diini aad baad mahadsan tahay sidoo sidoo kale eh, xa- xareed xareed waktigaan naga dhammaaday hal hal daqiiqaan idiin siinaya marka inaad kusoo gebagabaysaan haya xareed Eh, waxaan rabaa eh, walaalow eh, caawa halkaasaad doodaas aad ka dhacdaa bijin madaxweyne ku-xigeenka caawa halkaa waxaan baad nabadeed oga fidinaynaa hadduu wax gara qabo annaga dowladda xisaba hadda garteen uma dhiganayno galmudug ayuu ka tirsan yahay maamulka galmudug ayuu ka tirsan yahay xalay iyo shalay kolley taleefanno ayuu dadka qaarkood kula hadlay uu rabo inuu yimaado waxaa halkaan ka caddeynaynaa bulshada soomaaliyeed aan uga caddeynaynaa haddii uu rabo madaxweyne ku-xigeenka inuu halkaa galmudug yimaado inay u furan tahay albaab kasto isagoon caawa aan maaragtay aan siyaasadaynayn Waayo.
galmudug caawa uma baahno in dib loo dhigo Waanu ku Galmudug maqlaa.
waxay u baahan tahay inay gacmeeda haye haye en, sidoo kale en, carabi daqiiqad sidaas oo kale kusoo koob Ah, nin horta waa mahadsanya xareed aniga xareed galmudug maiga waasteynayo galmudug anaa madaxweyne ku-xigeenka ah Eh, waa nasiib dar hadalka uu ku hadlay oo maaragtay idaacadda ka dhacay aniga xalay iyo shalay maaragta waa imaanayaa maaragta ma dhihin qofna laakiin aniga xalay iyo shalay iyo maanta iyo mar walbana Waaye.
badre galmudug aan wada hadalnaa waxaana ka wada hadlaynaa waxay tahay horta siyaasadii khilaafka galmudug sidii loo dhamayn lahaa iyo arrintaas aniga waxaan qabaa oo shacabka galmudug ugu baaqaya oo ugu horeeyaan ururada bulshada oo had diini uu qubka yahay arrinta galmudug inta safaraha ka bixin in gacan lagu qabto Een, maaragtay muxuu qof qof ridi kara ma laha qof qof maaragtay wax ka qaadi karana ma jiro keeda intii aan maaragtay eh, muxuu ahaa intii si saxa loo soo dhexgalo in wax laga qabto haddii Aad- oo macnaha eh, xareed iyo tiinkiisa ay dhib ka sheeganayaan dowladda federaalka hadday dhib ka sheeganayaan waxaa jira dad badan oo reer galmudug oo odayaal ah dhistay galmudug ururo bulshada leedahay ayaga aan isugu yeerano ayaga ha noo garqaadeen eh, aan isku imaano Waaye.
si saxana maaragtay ciddii qaldan ha wax uga qabato aad baad mahadsan tahay eh, carabi xareed sidoo kale waan idin mahadcelinaya dhammaantiina diini adigana waa ku mahadcelinaya waktigaagii adoo oo oo safara weliba inaad barnaamijka nagala qayb qaadatid aad baad mahadsan tahay aadaa umahadsantii dhammaantiin Hay, hay.
هذا ما انت ساعدتني هذا ما انت شغله kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed xaashi carabey madaxweyne ku-xigeenka galmudug xareed cali xareed gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug iyo diini maxamed diini oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka waxay marti ku ahaayeen barnaamijka faaqidaada toddobaadkan diiraddu ku saarnay khilaafaadka soo lalaabtay ee galmudug ee kii ugu dambeeyey ee xubno baarlamaanka galmudug ka tirsan ay ku sheegeen inay xilkii ka qaadeen gudoomiyihii baarlamaanka galmudug cali gacal casir barnaamijka intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa tan iyo kulanti dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaya sidaas ismaqal dambe oo xiise leh nabadgelyo
jamaal axmed cusmaan ayaana soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka waa kan xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay dhalashada sannadka cusub ee hijriga ah taariikhda hijriga ah ayaa dadweynaha muslimka ah qiimo gaara ugu fadhida sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda alaxqaaf ee dalka yemen taariikhda hijriga oo islaamiga ah soomaalida waxay fahmi karaan ereyga loo yaqaano sumadda xoolaha sumadda xoolaha waxa weeye calaamad eh, lagu dhigo xoolaha si looga sooco xoolaha kale marka ay la waraab caalka laga waraabinayo iyo markay daaqa iyo markaa naqraaxa u aadayaan muslimka wuxuu unoqon waxay unoqonaysa taariikhdan taariikh sumadiisa iyo taariikhdii uu islaamka uu soo baahay iyo wax lagu cibaado uu sameynayo ruuxa muslimka ah marka uu uu ku dhex nool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah marka sumad qaas u ah muslimiinta muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh iyo kalaandar la yidhahdo kalaandarka islaamiga ee hijriga ah taariikhda hijriga ah oo ku salaysan tirsiga dayaxa ayaa waxa ay xidhiidh gooniya la leedahay cibaadaadka iyo waajibaadka dhinaca diinta ah ee dadka muslimiintu ay gutaan waxaa ahmiyad gooni ah taariikhda hijriga oo markaa lagu beesgaraynayo dayaxa islaamku uu leeyahay cilaaqa ayaa jirta ka dhexaysa taariikhdan iyo cibaadada cibaadooyin waxaa jira muslimiintu ay sameeyaan midna waa qawli waa hadal midna waa ficli marka midda qawliga iyadoo uma baahna wax time ah iyo taariikh ah laakiin midda ficliga oo la samaynayo sida xajka oo qodiisa uu ku jiri karo qawli iyo sawmkii iyo wixii markaas lamid ah afcaasha noocaasa waxay u baahan yihiin direction lagu hagayo xagga time ahaan oo markaa waxaa lagu qiimeynayo waa taariikhda hijriga marka la soomayo bisha ramadaan ayaa soomku ansaxaya soomku markaa bilaha kale oo hadda u naqaano bilaha miilaadiga reer galbeedku u yaqaanaan bilaha miilaadiga soomka octoobarka ama maarso ama december ma ansaxayo wuxuu ansaxayaa bisha ramadaan xajku waa lamid nabigu qur-aanku wuxuu leeyahay alxaju ashhurun macluumaat ma waxa weeye taariikhda miilaad taariikhda hijriga lagu asqaynayo dayax ayuu ansaxayaa dhinaca kalena muslimiinta dunida ayaa toddobaadka dambe gaar ahaan marka ay bishani sebtembar tahay labaatanka bisha muxaram ee taariikhda islaamkuna ay tahay toban waxay isku diyaarinayaan maalinta qiimaha leh ee cashuura sida uu inoo faahfaahinayo sheekh khaliil sheekh cabdiraxmaan mubaarak oo ka mid ah culimo udiinka soomaaliyeed ee ku nool dalka boqortooyada sacuudiga maalinta cashuuro waxa weeyaan waa maalin fadli badan oo uu maaragtay nabigeena caleyhi isalaatu wassalaam marka uu yimaaday madiine ayaa uu arkay yahuudda oo sooman maalintaas oo soomaysa madiine ayay deganaan yahuuddu marka nabiga caleyhi isalaatu wassalaam wuxuu weydiiyey yahuudda waxay u soomayaan maalintaas marka waxay dhaheen waa maalin uu ilaahay badbaadiyey reer bani israa'iil oo uu ka badbaadiyey fircawn iyo qoomkiisii marka waxaan u soomaynaa bay dhaheen ilaahay annagoo u mahadnaqayna arrintaas marka nabigeena caleyhi isalaatu wassalaam wuu soomay maalintaas wuxuuna faray asxaabtiisi inay soomaan wuxuuna yahuudda ku yidhi annagaa muuse idinka mudan macnaha anaa muuse annagaa muuse idinka mudanoo dee xagga diinta saxda ah annagaa ka midaysan marka nabiga alayhi salatu salaam maalinta laga bilaabo wuxuu faray muslimiinta inay soomaan maalinta cashuura oo aha maalinta tobnaad ee bisha muxaram waa sanadka hijriga ah bisha bisheeda u horeysa weeyaan cashuura maxaan ku dhahaa muxaram yidhaahdo cashuuraan carabi waxay ku tahay toban bay ku tahay macnaha caashir baa laga keenay waa maalinta tobnaad ee bisha muxaram ee soomaalida u taqaano sako
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi umuuraha islaamka uu soo jeedinayay xuseen bare aadan waxaa uu ugu dambeeyey dhegeystayaal idaacaddeenna galabnimo ay wadajarida kugu soo jeedinayeen caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale caawa hawada ku soo noqon doonana waxaan dhammaantiin bidi kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo